abubakar bin bakar xasan waa nin soomaali ah oo lix mar tahriibay ayaa waxaa dhammaan lixdaasi mar uu tahriibay waxa uu tahriibay dalkaasi yemen isagu uu doonayey inuu uga sii gudbo dalka boqortooyada sacuudi arabiya waraysi gaar ah oo ah mid dareenka dadka kicinaya ayaa abubakar waxa uu kaga sheekeynayaa mid ka mid a tahriib uu badda ku soo maray xilligaasi oo laash loogu talagalay in uu qaado dhowr iyo soddon qof xoog lagu saaray dad gaarayay boqol iyo shan iyo labaatan qof wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa abubakar waxay kula kulantay magaalada boosaaso halkaas uu dukaan ku haysto waxaana dhegeystayaasheenna mar kaleeta aan xusuusinaynaa waraysigu inuu dareenka qofka kicinayo waxyeelina karo siibad baan fuulnay laba gabar oo xaamile ah iyo afar gabar aan nolol saarneed oo soomaali ah marka maalin maalin ka mid ah habeenkii markaan dhaqaaq galabadii aan dhaqaaqnay habeen markii la gaaray saddex sac habeena marka ay mareyso labada gabar nolol saarne oo xaamilada ahaa mid baa foolatay markay foolatay gabadhii fadhiga ku foolatay waa sakraaday markii go-aan waxaan ku gaarnay anagana kor u qaadno dushaana inay ku dul foolato ay ku dhasho sidai habeenkii u rafanaysa u rafanaysay toddoba sac benam iyo bar markii la gaaray ku dhawaa meelahaas oo kale gabadhii waa dhashay wiil bay dhashay wiilkii biyo iyo ama caano meesha wax laga kabisiin lahayn wax aan kabisiin wax kalaan garan waxna waa hawaanay waxna mahayn gabadhii candhuufa iska raadaysa oo wiilka dhashay wiilkeedii candhuufa sidii ay ku siisay wiilkii markii candhuufa ay siisay oo waaga nagu beriyey oo dhiiggii dhan korkaana kula faaday oo cunugii haraag iyo gaajo la ooy la ooy la ooy markuu la ooy nin oo naaqooday afartii qof noola saarnaa nin kamid ah marka intuu xinaaqay wuxuu dhahay cunugan madaxba naga cunay qiiladiis badan ee cunugan neewo intuu soo istaaga cunugoo tunka ka qabtay iyo marada lagu hayay uu badda u diray cunugii saasuu ku qaarijiye saasuu ku qaarjiya buuq badan nagu yaraadoo kale cun awdad waaga annagana intaan wada naxnay wadnahana istaagana garan waano si waxaan sameynaan garan waano gabadhii waa qiilays waa qiilaysay ninkii tuuray ku dhigtay gabar oo macnaa waxa aad oo aada la fogeen oo lamlafood ba aad ninkii markii ku dhigtay ay ku duubsamatay ninkii waa ka xoog badisay nin baa usoo gurmaday oo nin naaquudash naaquuda ka mid ah intuu tuuray soo qaato tuuray oo dhowr jar la dhacay xaggee ka geliyey kilada iyo wadnaha iyo beerka meel walbo sida macnaha iyada udaciyay fooda oo ninkan ay ka fakdo oo kale aawadeed camal inay ninkii si xunba ceeji iyo qaniinjo iskuwada dhigtay inay ku dul dhimito ama ninkan disho iyo macnaa go-aankeeda u ahaa iyada marka dhag marka gabadhii saas oo mindi iyo dhowr meel ay ugu dhufteen gabadhii markii ay tabar baashay waa qabtay inana badda u direen halkaa waxaa lagu diray gabadhii iyo cunug yarada ee dhashay ay dhashay waa garta marka anaga waxaan sameynaan garawaan waa waa yaabne nin baa nala saarnaa ninkii marka intuu xinaaqay oo wuxuu dhaha niyoona haddaan na dilaysin na dil ama dheg naga jira ama gacan naga jira ama af naga jira laakiin dadkan badda loo tuuraa naga daaya walaalayaal oo dhaha marka de marka intii xinaaqeen waxay iska dhaadhiceen macnaa ninkan dadku mujtamacna ugu soo furaaye ee ninkan naftirkiisa macnaa dhameeno dadku ina ku dirayaa yaa markuu habeen la galay oo waxaasna maalin bay dhaceen maalcad bay dhaceen waxaasoo dhan habeen markii la gaar ninkii waa loo shooray dhabarkaa laga soo istaag inaa la tuuraa la damacee ninkii nin oo isna mintad buu iska haaya waa la dirida ninkii la darar la darar la darar ninkii la dilo la degto laba kale u imaadaan ninkii isleegda minda dhowr meel ayaa dhacay mindidii marka nasiib wuxuu yeeshtay gacantunuu ku dhiga isna waa garta saas dhaawaca gacan inuu gacanta ku dhigo nasiib yeeshay gacanta markuu ku dhigay asna mid buu la dhacay macnaha waa garta mid buu si caadihana u duliyay isna midkii meeshuu ku nafbaxay kii kalena oo la dilayna oo rakaabka saaran isna meeshuu ku nafbaxay labadoodna baddii u wada tuureen waa garta meeqa qof ayaa doonta ku saarayde boqol shan iyo labaatan qofood aan ku saarnay ma soomaali bay wada ahaayeen maya afartan iyo shan qofood oo oromaa nala saarnay marka boqol shan iyo labaatankiina qof waxaad ii sheegtay afar nin oo keliya ay doonta in ku wadeen sidee bay afar nin eh, inay ku xoog sheegatay oo arrimaha noocana ay ugu suurta gashay marka oo saxiimadii la tago xeebtii daakuraanta ay bilaabato nin walba waxaa leeyahay ninkii caag wata dhig ninkii timir wata dhig ninkii raashin wata dhig ninkii dhar wata dhig ninkii dhar culus ugu jirna ay iska siibo dhar khafiif a gashto intaas waxaa loo yeelaa ninka inuu inuu culusaa dhan baa la diidayaa kadib markii siximadii laisku daagureeyo ay xaabta iska fadhiisanayaan oo bros intii noo tuuraan anaga dhan siximadii aan iska wada saaranahay meel laga soo dabaalan karana ma aha waxaa loo yeelaa inaan ku dabaqno oo dadkii dhan ay duuduulaan oo mantag tiro badan inuu ka yimaado oo dadkii ay qunqaac iyo dhibaato oo dadka dhan inay kafiif ay naqdaan markaasaa dadka la kaxeenaya raashinkii iyo waxyaabihii aad jidhka ku mari lahaydeen laydinka daadiyo ayaa calooshiina wixii ku jirana laga daadinaya si miisaankiina u fududaado aanu gartay ha saasaa la sameynaya markii saxiimada saas ay u dhaqaaqo oo badda shan meel lix meel markii ay jarto dadaan wax yeelin annaga waxaan sameynan aabud iyo dhabe lakula dhacaa iyo tubo nafta ka badatay oo ku qalashay oraxda qalajisay si xun lakula dhacaya oo maxaa lagula dhacaya marka lagu dilaya waxaa lakuu dilayaa tarbiya waaye macnaha si dhow badda guda markaa gashid inaan kibirna u sameyn oo batraan naqan qof hadduu ficil sameeyo qof ku daysanayana ma arkaysid qofkii ficilka sameeyla meesha ku dhimanaa maahane nin walba wuxuu leeyahay niyo ficila isku sameyn haddaa ficil sameys keligaa ku dhimanaysaa iska aamus nin walbana saasoo la aamusa boqol iyo labaatan iyo shantii qof waxaad ii sheegtay afar qof inay ku dhimantay marka boqol labaatan iyo kowdii qof ma ka wada badbaadeen oo nabad ma ku tagteen berriga ta safarkaas muxuu ku dhammaaday marka safarkaas wuxuu ku dhammaaday adiga ya allah ya naf ay macnaa ay yeman nagu biya berigi wax nabad dad ku taga ma jirto haddii aan kuu xisaabo sad- saddex meelood markii loo qeybay laba meel baa tagtay adiga oo- Meeqa qof ku oo tagtay?
yaraan adiga shan iyo afartan qofood meelaasaan ku tagno intaasoo dhan waxaa sabab ah haddii micnaa oo saxiimad anagoo saarna haddii diilayna siin lahayn dabaash markii beriga aan soo dhawaan waa dabaalan karnay ayagoo berigi nagu soo rafaad ayagoo badda nagu soo baadilay anagoo soo tabarbeel oo raashin la-aan nahaas oo haddana jug ay kugu daraan haddana meelaan tankaan ahayn oo biyaha anagaan ka dabaalan karin ay nagu daadiyaan yamantiina markaan u tagno anagoo nof nahay yamantiina waxayna leeyihiin saddex saddex boqorayaal nimaan wadanin gaari ma saaran xerada lama geenaayo dadka walaalahay waxaan u sheegaya anaha marna waxa waaye go-aan waxaan ka gaara nolosha hadda inaan dib dambanaan tahriibin sababto ah lix jeer ayaan baxay waa gartay een, marka markii yeman aad tagtay adiga maxaad go-aansatay marka go-aan waxaan gaara oo last game oo nolosheeda oo ilaahay i maqlay oo balan axdi ku qaad inaan dib dambe yaman laxdhaanana maqlin ninkii u socona inaan arko inaan la hadlo hataa runtii xitaa inaan fahansiiyo waa gartay hadda dukaan baa dhex fadhidaa een, oo aad iibsanaysaa mar Ah, alxamdulilah ilaahay mahadis waa ninkii dadaalo oo wadankiis ku dadaalo waa gaaraya wuxuu doono hadduu niidiisa niid saafidii tahay Een, abubakar waxaad ii sheegtay safarkii lixaad inaad dhibaato aada u fara badan la kulantay dadka markii la raraayo abubakar adoo soo gaabanaya gabagabadii qaab sidee baa loo raraa boqol iyo labaatan iyo shan qof laash yar oo loogu talagalay soddon qof inuu qaado sidee ayaa loogu filasiiyaa jabaanada marka habka loo raro dadka macnaa ay ku isku laaban ahaan camal jabaanka loo dhigaya dadka dadkiyaa laisku laabaya jilbiyaa la isdhexgelinaya saas ba adi- dadkiyaa las njaq laisku siinaya labadaada lugood dhexdooda qof aa la filasiiyaa.
Ah, qofkii ku cusub wuxuu leeyahay maxaa fadhigan qaabkan lii fadhiisanaya asaa macnaa mucjisad meesha ugu bilaabanaysaa macnaa laakiin adig laakiin adigu waa waa taqiin haa ani waa aqaana marka waa samarkeega aan iskaga dul marayo macnaa nin baa kugu dul qaadanaya qof qof baa kugu qaacayo mar waxaa la sheegaa tahriibayaasha qaybtooda qoraxdu intay ka badato oo baddu ku dhacdo in korkooda markuu istaabto ee, uu dubkoodu dhaco maxaa ka jira haa taas waa jirtaa boqolkiiba maxaa jira boqol ii sheeg sababtoo ah waxaa keenayo matoorka iskaa mindadiis maaragta kuleelkiisa aada dadka gubaayo
kaasina wuxuu ahaa abubakar bin bakar xasan oo ah nin soomaaliya oo lix mar tahribay oo safarkiisa uga sheekeynayay waryaheena v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasin